aroornimo suuban dhegeystayaal halka aad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington ergada diblomaasiyadeed ee dowladda jabuuti caalamka u kala fadhiya ayaa shir wadatashi ah ugu soo gebagaboobay magaalada jabuuti oo ay isugu yimaadeen shirkan oo kii labaad oo noociisa ah oo ay wasaaradda arrimaha dibadda jabuuti soo qabatay ayaa waxaa lagu falanqeynayay howlaha daljirayaasha ee dalkaasi jabuuti warbixintan waxaa inoo haya waryahayga jabuuti ramadaan muuse shirka safiirada toddobiyo labaatanka ee denjirayaasha u fadhiya jabuuti dalalka dibadda ayaa howlihiisu ka soo gebagabaysmeen magaalada jabuuti iyadoo ay tahay markii labaad ee kulan noocani uu ka qabsoomo jabuuti inkastoo toban sanno ay u dhexayso kulankii hore iyo kan iminka lasoo gebagabeeyey waxaana lagu teliyey in wixii iminka ka dambeeya uu shirkanu hal mar qabsoomo sannad kaste si xidhiidhku u noqdo mid joogta dor ismaaciil wacays oo ah khabiir arrimaha dhaqaalaha oo reer jabuutiya ayaa iga warramay iyo faa'iidada kulanada noocana safiiradu waxa weeyaan dadka waddanka ay ka tegeen waddanka ay joogaan u matila wax alla wixii halkan ka dhacaya ee mooleyse laga wadana waa dadka ka mas-uulka ah ee markaa ka caawiya dowladdan sidai ay howlaha looga taageeri lahaa waa tii madrimka waxaa looga jeedo wasiirka maaliyadda dhaqaalaha iyo warshadaha ee jabuuti eliyaas muuse dawaale ayaa ii faahfaahiyey siyaasadda cusub ee ku salaysan diblomaasiyadda dhaqaalaha adduunkaba sidaan ognahay haddii tuleys way isbadishay awal intii siyaasadda iyo intii diblomaasiyadeed haddii laga shaqayni jiray diblomaasiyadaha adduunka ilaa dalalka ugu waaweyn waxay ka dhigeen diblomaasiyad dhaqaale annaguna tiimaan daba soconnaa maadaama aan isleenahay dhaqdhaqaaq badan baa jira iyo lese inaan gaadhno horumar aan shicibka reer jabuuti iyo dalkaba aan u danaynayno madaxweynuhu u horseedayo taasina inaan isla wada fahamno safiiradii matilayey jamhuuriyadda jabuuti dalalka dibadaha ku matilayay taabaa keentay haddabadeed inaan wadatashigaa aan yeelanno inaan xoojinno fahamkooga iyo dhaqdhaqaaqa jabuuti sida ay tahayba way la socdaan laakiin inaa intaa in ka sii adag aan sii gaadhsiinno oon keenno aan ka madhadhalanina deed maalgelintani loo baahan yahay jamhuuriyadda jabuuti ee dibadda looga baahan yahay taasina waxaan u malaynayaa arrin muhiim ayay tahay waata aan gebigayguba ka wada shaqaynayno inkastoo dowladda jabuuti ay ku guda jirto dadaal lagu kubcinayo dhaqaalaha jabuuti oo arrintan shirka danjirayaasheeduna ay qayb ka tahay howlahaasi lagu xoojinayo horumarka haddana dadka reer jabuuti qaarkood ayaa ku eedeeya xukuumadda in safaaradaha jabuuti ay noqdeen waadhadh dhakhtarraa oo la geeyo kolba mas-uulkii la rabo inuu ka agdhowaado xarun caafimaad oo dibadda taasina ay keentay in safaaradaha jabuuti ay ka howlgalaan maxamuud cali yuusuf wasiirka amuuraha dibadda jabuuti oo arrintaasi iga jawaabaya ayaa ii sheegay sidii runta dal yar baan nahay bulsho yaroo iswada garanaysa kolka kolkuu qofu ay dhibaata qabsato dhibaatadaas ilaa madaxweynaha la gaadhsiiyaa sidii runta safaaradaheenii looguma talagalin inay noqdaan safaarada uun diblomaasiyiinbuka la geeyo taas ma jirto sidii runta laakiin yacni dhowr safaaradoodoo oo laba saddex qof aan geennay way jirtaa haddana taasi waxay ka mid tahay adeega bulsho ama siyaasadda adeega bulsho aan aan wadno kolkaa taasi waan ka gudbi doonnaa sidii runta safaaradaha looguma talagelin inaad diblomaasiyiin buka uun la geeyo taasina ma jirto sidii runta waa la buuxinayaayo waa la badnaynayaayo laakiin dhowr qofoo aan wax u qabanayna way jiraan taasina siyaasaddeena bulshahay ku jirta danjiraha jabuuti u fadhiya washington iyo xarunta qaramada midoobey ee new york ambasadeer maxamed siyaad ducaali ayaa isna wax iga sheegay in safiirada jabuuti ay leeyihiin awoodda dhaqaale ay kaga jawaabayaan arrimahan looga fadhiyo inay u guntadaan in muddoaba dowladdu xoogga way saartay in ay safaaradayga ay siiso wixii resourceda ay u baahan yihiin resourceka ugu weynna maanta wixii kale ee budgetrigu isagu waa qiyaas la garanayo oo maanta alxamdulilah safaaraduhu way haystaan waxa ay ku shaqeeyaan resourceka weynna waa war ninka sahan tegayy waa inuu war uu hayaa uu ku dagaal galo uu waddankii faydada maximumka ugu qaban karo dr ismaaciil wacays oo ah dhaqaaleyaha reer jabuutiya ayaa mar kale waxaiga tilmaamay in danjirayaasha jabuuti u fadhiya dalalka dibadda ay soo ridi karaan waxyaabahan dowladdu ay ka codsanayso taasi waxay ku xidhan tahay siduu u howlgalo iyo sida uu maaragtay xidhiirhkiisa uu leeyahay uu waddanka uga faa'iido iyo dhexgelkiisa haddii uu shaqeeyo waana dee waxa loo igmaday ee loo doortay ee meeshaa loo geeyey markaa waa waxaweyaan waa taa weeyaan waana dad aada loogu kaalsoon yahay rag iyo dumarba waa dad lagu aaminay hawshii laguna og yahay waxale waxay ula baahan yihiin lala garab joogo marka waa dad soo ridi kara wixii laga rabay haddaa doonto exaambilaad qaadan kartaa tusaalayaal baa jira mashruucyadeenna inta badan socda waxaweyaan kuwa inta badan dibadeenna kaga imanaya haddaba gogolxaadhka inta badan iyagaa leh rabadaan muse v o a jibuuti
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya